toban daqiiqan yiri marka may waa shantii toontaaba igu badan waxaan rabay marka caafimaadka inkastoo koo uu ballaaran yahay inaan saddex waxyaaloodoo maanta soo qaato midda ugu horeysa oo ah waxaan la yidhaahdo meesha gobolkan dadka inta meeshaan degan ayadoo u badan dadka meesha fadhiya waxaan la yidhahdo mass healthiga ama caafimaadka laga haysto gobolka massachusetts taasoo aan oran karo dadka halkan degan nasiib aad baan leenahay maxaa yeelay inta kaloo maraykanka hadda maanta waxaa dhibaato ka taagan siyaasadda socota caafimaadka sidii loo marmin lahaa waxaa la isku dayayaa in la helo kan massachusetts ka jiro kale maanta marka annaga waxaas dooda ka socota maraykanka washington meel walba waaba haysanaa mar hore laakiin haddana nasiib daradu waxa weye annagaiyo haysano baan dadkii cadad fiican baysan ogeyn aysan ka faa'iidaysanayn oo qof walba wuxuu isu haystaa uu leeyahay mataqaana anigu ama dhallinyaraan ahay ama saan aan ama weligay ma maalin ilig laygama qaban micnada caafimaadka markaad health insurance leed micnadeedu ma aha inaan weligaa lagu qaban ama aan waxba kusoo gaarin laakiin waxaa weeye inaad wixii gacanta ku haysato biri markaa u baahato haddana caafimaadku sidiisugu waxaa weeye ma aha micnadeedu markii wax kugu dhacan inaad oradoo tiraado maaragtay xaggee wax ka qabtaa caafimaadku waxa weye waxaan wax ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa waxa la yihahda preventive ama wixii oo laga sii gaashaanto intaysan kugu dhicin marka markaad mass health ama insurance leedahay micnaheedu waxaa weeye wixii baad ka ho- ka hortegaysaa si haddii biri wax kugu yimaadaan aada meela wax ka qabato leedahay haddana midda kaloo muhiimka ah waxaa weeye qof walba da-diisu intay rabto ha jidho waxaa muhiima qofku inuu sanadkii hal mar dakhtar arko weeye taasoo micnaheedu waxa weeye haddii halkaas mar aa aragto waxaa lagugu sameynaya waxa la yidhahdo wax general check up oo korkaaga o dhan la baarayo meel walba markii lagu baaran waxaa la arki karaa in waxyaalaha qaarkood ay ku haystaan ama dhiig karkaaga sokortaada neeftaada waxyaali lamid oo dhan waxays wuxuna intay yaryihiin aysan dhicin wax waa laga qaban karaa laakiin mar haddii kugu dhacaan arrintu waa adkaanaysaa marka waxaan rabaa dadka massachusetts degan waa jiraan dad badan oo halkan fadhiya caawa aan caawa mass health aan lahayn waxba aan haysan iyo dad haystay oo intuu ka dhacay ka caajisa aan ka daba tegeen raadinayn marka aniguna hadda meesha aan ka shaqeey dad badan dhibaatooyinka igu badan oo aan arko waxaa weye dadkii ayagoo caafimaadkii ilaa caruurtii haysta baa waxaa loo soo dirayaa waxa la yihahda sanad walba in la buuxiyo annual mataqaanaa eligibility form waxa la yihahda sanad walba lagu cusboonaysiina maxaa yeele waxaa la rabaa in la ogaado dhaqaalahaaga in wax iska bedeleen inkamkaagi dadkii guriga kula degana cadadooda wixii o dhan isbedeleen marka si taas loo ogaado waa inaad buuxisaa sanad walba dadkii marka waxay yeelayan xaanshidiiba meel dhigayaan bil ama bil bar kadib dhakhtarkii tegay waxaa leeyahay geedkaaga waa dhacay markaasuu kuu imaana qofkii ku leeyahay waxay yidhahdeen waa dhacay waana haysta geed maxaa u diri weyday "Ee, xaanshid meel baan iska dhigay Ta- marka taas inaad ka digtoonaataan waxa waye qof walba markuu xaanshidaas helo qof allaala qofkii wax la qaban kara inuu la tago sanadka xaanshidaas uu buuxiyo oo saas caafimaadkii ku helo marka waana nasiib darro caawa massachusetts qof degan oon caafimaad haysan inay- inuu jiro waa nasiib darro caafimaadkan waxaa ogaataan da' kuma xirna dad dhallinyaro ah waxaa arkaysaa labaatan jir oo koo iyo labaatan jir oo wadna xanuun dhiigkar wax walba ku dhaceen iyo qof siddeetan jir oo waxaa arkaysa caafimaadkiisa qaba alxamdulilah iska socda marka arrinta maas haltiga saddexda arrimood aan ka hadlay maas haltiga ugu horreeyey waa intaasaan ku ku waxeynaya maas haltiga maxaa yeelay laakiin waxaan idinka codsanaya inuu kuna guubaabinayo walaalayaal qof walba waa inuu maanta iyo wixii ka bilaawdo caafimaad inuu helo wey inuu haysto caafimaad qof caafimaad aan haysan hadda haddana waxaaba la keenay statekii laftiisa dadkii arkay inaysan qaarkood ka aysan sameynayn markaasaa waxaa lagu khasbay inay canshuurtii kuusoo noqonaysa dowladdu qaadato haddii aadan buuxsan marka si aan dhibaatadaas kuugu dhicin waa inaad waxaysto waxaana waxaa dantaada loo sameynaya wey arrinta labaad oon ka hadlo caafimaadka eh, maaseldi ka soko waxaa weeye arrinta cudurkan waayahan socda oo la yidhaahdo h 1 n 1 flu ama loo yaqaan eh, hargab daaf- doofareedka marka isaguna waa hargab nooc influenzada dadka mar walba sanad walba dadka ku dhacda wixii octoobar ka bilaabatay ilaa iyo january dadka ku dhacda laakiin asaga kani waa ka duwan yahan wax yar maxaa yeele kani badi wuxuu ku nool yahay khansiirka ayaa korkiisa ku jira marka markii qofka khansiirka hargabkiisii qof ku dhaco sida uu isu bedelo ku adkaadana waxaa weeye laba nooc influenzadiya dhowr nooca laba nooc oo ka mida markii qof isku qof ay ku dhacdo baa waxaa dhacaysa wixii jiimskooda korkooda ku jira isbedelaya markaasa waxa soo baxaya wax sade- qof sade- wax saddexaad cudur saddexaad baa soo baxaya cudurkaas waa cudurka wax dhibaatada keenaya oo dadka maaragtay hadda lagu leeyahay bishii abril kasoo bilaawata 2009 ilaa haddeer maraykanka dadkii dhibaato weyn buu ku qabtay flugan ee swine fluga la yihahdo ama h one n one n one-ka dhibaatadan waxa weeye waa wax cusub oo soo baxay wixii baa isbedelaya geedkan eh, viruska sidiisa la yihaahdaba horta waxaan viruska la yihaahdana waa wax mar walba isbedelo weeye marka mar allaala markii loo helo dawo ama vaccine ama wax lagu daaweeyo wuu la qabsanayaa muddo kadib waxaa suurtooda mid cusub baa soo baxaya marka kaa cusub soo baxa waa in haddana vaccine cusub loo helaa marka arrinta ku saabsan vaccine-ka ayaa dad badan ka baqaan oo yidhahdaan ma istalaali maayo dhibaata iga imaanaysa marka waxaani waxa waye vaccine-kaani si u badan yahay waxba kama duwana fuluugii caadiga oo dadka sanadka octoobar ilaa iyo january february la istalaali jiray caadi regular flugi ahaa wax badan kama duwana laakiin waxaa weeye dad badan baa waxay suuqii waxaa la geliyey war xumo tashuusha suuqa la leeyahay cudur baa dadkii ku dhaca isagiiyaa cudur laga qaadaya asag uma baahni iyo waxaan marka waxaa ogaataan cabsidaas iska saara waxaan waa la control waa la ogaaday sidii waxaa weeye bimatel waagii hore markii h i v gu soo baxay oo dadkii la yiri mataqaanaa wa- dhiiggii waa la nadiifiyey dadkii waxay gaareen heer ilaa haddeer qof haddii intii wadnaha laga qabto ama meel kale laga qabto ama la qalo dhiigha lagu shubo inuu diido da qofkii yidhahdo maya waxaan ka baqayaa inuu wax soo- dhiiggiina waa la xaqiijiyey boqolkii waxaa la yidhi boqol dhiiggaan h i v mar dambe ma wado dhiigaga maraykanka laga isticmaalo bimatel marka saas daraaddeed h one-kan n one-ka flugiisna wax lasoo baaray weeye wax ma aha dadkii lagu tijaabinaa laleeyahay bal kana ku fiiri kana ku fiiri marka ha ka baqina qaata flu shotska flu shotskan marka flugaas ee loo bixiyo swine flugana dad aan qaadan karin baa jira dadku badisay u badan yihiin horta ilmaha wixii lix bilood ka yar lamaba siiyo oo takhtarradu iyagaa inii sheegi doono lix bilood hadduu ilmaha ka yar yahay lama siiyo marka dad waxaa jira laakiin loo baahan yahay inay qaataan dadkaas waxaa ka mid ah dadka da'da ah dadka ilmaha wixii lix bilood ka weyn laakiin shan sano lix sano sideed sano jira dadka cudurro qaarkood qaba midka qofka neefta qaba mar walba inuu qaataa loo baahan yahay qofka sokorta qaba inuu qaataa loo baahan yahay qofkaas dadkaas neefta qaba iyo sokorta qaba iyo waxaas oo dhan korkooda difaacii baa sidiisaba dabiiciyan u daciifaya markuu daciifana qofkii wixii waa kuusii waa kugu fududaanaysa inay kugu dhaco sida mental dadka waxaan bintan soomaalida hadda ugu badan cudurka ugu badan dadka cudadana ka qabaan jiran waxa way cudurka t b da la yihahdo t b da markii uu kugu dhaco bintan korkaaga uu daciifo bay wixii mar dambe kugu soo baxayaan hadduu h one hadduu kugu dhaco h i v oo t b hore oo qabto waxaa suurta inay kugu soo cusboonaato maxaa yeele korkaaga difaaci baa daciifay saas daraaddeed waa kugu soo noqonaysaa marka eh, midaan ku saabsan h one-ka hadda ka hadlayay iyo n n one-ka ama swine flu loo yaqaano ilmaha lixda bilood ka yar lama siiyo lama siiyo midda kaleto waxaa muhiima qofka haddaa og tahay inaad u tahay xasaasi ama allergy waxaa la yihahda ukunta al- ukunta haddaa u tahay ma qaadan karaysid vacciinkiisa maxaa yeelay ge- wax kastoo la sameeyo vaccine kastoo la sameeyo waxaa lagu sameeyaa lagu tijaabiyaa ukunta ayaa lagu koriyaa markii vacciinka laga soo qaado qofka cudurka qabo ama uku- khanziirka wixii laga soo qaado si uu u kobco oo u koro waxaa lagu sameeyaa uu lagu nooleeyaa ukunta ukuntaan caadigaan cunno marka qofka hadduu allergy ukun u qabo ma qaadan karo flu- flu shot in- any vaccine saasoo kale ma qaadan karo waxaan kaloo qaadan karin dad waxaa jira cudur waxaa jira la yihahdo julian bar syndrome oo murqaha daciifiya haddii markii lagugu sameeyo vaccine-ka lix setimaan kadib uu cudurkaas murqaha daciifinaya kugu dhaco mustaqbalka waa inaad u sheegtaa takhtarkii ma qaadan karayso marka dadka noocaas oo kaleeta ma qaadan kara laakiin dadka kale oo u baahan waxaa ka mid a da-da caruurta maxaan ku idhaahdaa dadka qaba neefta sokorta intaasoo dhan waa soo sheegay marka saacaddiina waa socotaa ila tahay eh, dadka arrinta saddexaad oo aan rabo inaan ka hadlo muhiimkaana waxa weeye weliba raggu u ba- u badan yahay dumarka soomaalida kuma badna waa sigaarka iyo cabiddiisa weye sigaarkana dhibaataduu leeyahay waa ogtihiin maxaa yeelay sigaarku dadku badi waxay iska dhaadhiciyeen ay yidhahdaan sigaar markii lasoo qaado madaxooda waxaa kusoo dhacda kansarka eh, fe- eh, langiska sambabka keliya wax kaleba inuusan qabin bayba u haystaan marka dhibaatooyinka uu sigaarku leeyahay kansarkaas ka sokow inkastoo kansarka ugu badan yahay kan sababada laakiin kansar kastoo korka gala kaadihaysta caloosha beerka mid kasta sigaarku waa keenaa maskaxda wax walba waa keenaa maxaa yeele sigaarku waxyaalaha ugu waaweyn cawaaqibka dhibaatada ugu weyn uu leeyahay waxaa weeye xididada dhiigga qaaduu daciifiya oo wuxuu ka dhigaa ciriiri xididka hadduu intaa la ekaa wuxuu la ekaanaya intaas qofka markuu sigaar cabo marka xididka markuu yidhahdana dhiiggii korka gaaraya ayaa yaraanaya marka meesha ugu muhiimsan oo sigaarkuna dhibaato ku leeyahay waxaa weeye oo muhiim u ah waxaa weeye dumarka hooyadu markay uurka leedahay sigaar haddii cabto ayada dhibka isu geysanaysa waxaa toban jeer ka weyn ilmaha uurka ku jira dhibka u geysanaysa maxaa yeelay saa inii sheegay xididadii dhiiggaa daciifaya marka ilmahu dhiigoodu waxay ka helaan hooyadii ku xiriyeen xidid hooyada xud- ka yimaada baa ilmihii xuduntooda gala kaasay saasay oksijiinka iyo dhiiggii ku helaan marka xididkii hadduu daciifo ilmihii oksijiinka u tegayay waa yaraanaya marka haddii ilmihii oksijiinkii ka yaryahay waxaa qasab noqonaysa ilmihii dhalanaya waxay noqonayaan ilmo culeyskoodu yaryahay haddii ilmuhu ay ku dhalanayeen eh, shan kiilo ama wax la mid ah, afar kiilo wuxuu ku dhalanayaa kiilo iyo bar wax la mid ah ilmuhu markay culeyskoodu yaryahay dhashaanna koritaankooda iyo caafimaadkooda dambe mustaqbalkan weligood ka harimaysa waxbaradkooda maskaxdooda wax walba waa si- waa ka lii- waa ka yaraanaysaa qofka kale marka saas daraaddeed hooyada waxaa loo baahanya inay iska saadho xil gaar ah ilmaha aysa ayadoo keliya maaragtay isu fiirin sigaarka inuu dan ugu jiro inay joojiso ee ilmaha uurkeeda ku jira haddana dadkan xataa maraykanka maadaama sigaarka aada loo cabo oo hadda waayahan dambe intaa ilaa labaatankii sano dambe uu soo yaraaday maxaa yeelay waxaa lagu hayaa ololo xoogla sigaarka lagu hayaa laakiin s- shirkadihii sigaarka gadayay ololahaas maraykanka dhibaatada ka soo gaadhay kuma khasaarin maxaa yeelay sigaarkii iyo ganacsigiisi iyo wixii oo dhan waxay u wareejiyeen dunidii saddexaad africa aasiya brazil meel lama wax lama odhan marka businesskii wixii soo gelaya sidooda wey marka dadkii maraykankana markii laga gubaabay runtii waa soo yaraaday marka waxaa la ogaaday hooyooyinka sigaarka caba boqol dumar oo si- uur qaado sigaar cabta markay uurka yeeshaan in waxaa lasoo ogaada la- markii la baaray haddii ugu badato sideed iyo toban ka mid unbaa sigaarka joojisa laba sa- laba iyo siddeetanka kale sigaarkii sidii u cabayaan ayagoo og inay uur leeyihin ilmihiina dhibaatadaas oo dhan soo gaaraysa marka ilmaha dhibaatooyinka soo gaara uurka ku jira waxaa ka mid a midaas ay inii sheego culeyskooda ilmuhu ku dhalanaya aada uga yar haddii afar kiilo ahaan lahayn hal kiilo ku dhalanaya ilmihii oo dhalanaya ayagoo qaarkood ilmihii oo meyda ilmihii oo dhalanaya mataqaanaa iyagoo korkoodii sidiisi kale development iyo wax walba ay yar yihiin marka waxayna ka codsanayaa qa- dumarka soomaalidana sib wanaag sigaar waa ku yaryahay mana cabaan laakiin ragga way sigaar raggana sigaarka dhibaatada u leeyahay waa waa aragtaan oo caafimaad ahaan dhaqaale ahaan iyo dhinac kastoo laga eego sigaarkana wax ma aha maaragtay ananu iska leeyahay sigaarka joojiya waa ogahay sigaarku dhibaatada u leeyahay maxaa yeele sigaarku haddii loo fiirsho daroogooyinka kaleeto la mida matalan kookiyinka iyo waxyaalaha xashiishka iyo waxyaalaha la mid ah sigaarku toban jeer buu ka culus yahay addictionkiisa ama suu dadka u qabto kookayinkaad suurtood inuu ka fudud yahay qofka inuu joojiyo intuu sigaarka joojin lahaa haddana saas macnaheedu maaha in maaragtay aadan joojin karin isku dayi karin wax walbana waxay ku xiran tahay adiga iyo ma- saa u goosato go-aanka u gaadho marka saddexdaas waxyaalood baan raba maanta inaan ka hadlo wixii arrinteena waxaan kusoo koobayaa waxaan idin ka codsanayaa please qof kastoo massachusetts jooga waa inaa caafimaad yeelato waan mahadsantiin nabada